dadkan oo dhigayay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dil uu askari ka tirsan maamulka isku magacaabay koonfur galbeed uu qof shacab ah uu geystay degmada wallabeen ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa rasaas ku furay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed rasaasta ay ciidankan rideen ayaana sababtay inay ku dhintaan laba ruux oo kale ah haweeney iyo oday waayeel ah dibadbaxan ay dhigayeen dadka rayidka ah ayaa waxa uu yimid kadib markii la sii daayey askarigii horay dilka u geystay sidoo kale waxay ciidamada xabsiga dhigeen qaar ka mid ah ehelada ninka horay loo dilay iyo dibadbaxayaasha waxaana sida ay wax u dhaceen ka waramay abshir maxamuud maqaarey oo ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka la baxay koonfur galbeed ee degmada wallaweyn waxaa dhacay banaanbax oo rabshada wato banaanbixii markii dhacay oo banaanbaxa uu socdo waxaa soo baxay ciidamadii daraabiishta uu hogaaminayo taliyaha booliiska degmada ciidamadii waxay sameeyeen waxay fureen rasaas rasaastii waxaa ku geeriyootay laba qof mid ka mid ah anigu ehelkayga waaye degmada wallaweyn xaaladeeda way qasan tahay dadka joogana maantay ma hadli karaan xaaladda lagama waraysan karo caburinaa lagu hayaa bulshadaas ma hadli karaan ilaa hadda dad tiradooda gaaraysa toban qof in ka badan way xiran yihiin qof ka hadli kartaana ma jirto odayaalaa tagay waa la soo celiyay inay ka hadlaan oo arrintaas nimankaas la soo daayo waa la diiday magaaladiina tacsiyaa taallo qaar ka mid ah eheladiina way xiran yihiin oo mid ka mid ah eheladooda oo dhintay oo tacsiyadoodan aan ka qayb geli karin oo xabsi ku jira ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxa ay bulshada ku dhaqan goobaha ay joogaan kula kacaan tacadiyaad kala duwan oo ay ka mid yihiin dilalka iyo dhacab bareerka kuwaas oo aan jirin cid kula xisaabtanta dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka shacabka